magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay waxyaabaha ay qabteen wasaaradaha jubbaland iyo caqabadaha ka jira mashaariicda ay wadaan wasaaradaha kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgelay qaar ka mid a agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland iyo qaar ka mid a hay-adaha maalgeliya mashaariicda ka socda deegaanada dowlad goboleedka jubbaland haddaba waa kuwan qaar ka mid a agaasimayaasha kasoo qaybgelay kulanka waxayna ka warbixiyeen sida ay u socdaan mashaariicda ka socda wasaaradaha jubbaland iyo caqabadaha ka hortaagan mashaariicda kulanka hadal badan uma baahna shaquu u baahan yahay iyo isla xisaabtan iyo bal maxaa khaldamay maxaa saxmay maxaa cashiraa la bartay maxaa fursadaa jira in hay-adda unicef runtii aan uga mahad celinayno saboortka jubbaland ay siinayso iyadoo usoo marsiinaysa wasaaradaha kala duwan ay la shaqayso ama hay-adaha ay la shaqaynayaan qarashkaas ama fankaas ay jubbaland gelisay in bal iska waraysto midtaamkan lixdii bilood ee hadda aanu soo dhaafnay maxaa shaqooyina la qabtay aaday runtii muhiim u tahay waana i think waxaa ugu weynin hadda maanta meesha u fadhino marka guulaan idiin rajaynaynaa wasaaradaha meesha fadhiyana waxaan u rajaynaynaa iyaguna inay bal cashiro badan laga barto midda kale kulanka in la qabto muhiim ma aha kulanka waa inay wax ka soo baxaan tanjibala oo laiskula xisaabtami karo marka ka shaqeeya one or two three action points oo muhiima oo aanu unicef annagana ku celinno ugala laabano inaad ka soo saartaan
anigoo weliba nin odaya ah inaad ugu sharaftaan oo maaragtay idinla joogo waan kaga mahad celinayaa oo ad igu ixtiraamtaan weliba aad baad ugu ixtiraamtaan aad baad maaragtay ugu faraxsanaha inaan ka soo qayb gala jirkan idiina odayeeyo haddii laha idin mas-uuliyadda ka sokow waxaan aad ugu mahad celinayaa wasaaradda qorsheynta oo hawshaan ka soo shaqayso agaasime waxaan weli oday u yahay waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adda unicef oo runtii soomaaliya aad u garab taagan
waxyaabaha la qorsheeyey waxyaabaha noo hirgelay caqabadaha ku xeeran challenges ka jiro iyo way forwardka la raba in laysla qaato waxaan rabnaa inaan ogaano dhammaan hadday tahay hay-ad iyo hadday tahay institution kale oo dowladda ahbo caqabadaha haysto iyo qaarkood oo gaab ku jiro sidaan xogaha ku helayno inaan isla wada ogaanaan rabnaa marka ujeedka ugu weyn ama hadafka shirka laga leeya waxaa waaye mashaariicda unicef ee ka socday statekan qaabkay u socdaan iyo waxa hirgelay waxa u qabsoomay iyo waxyaabaha ka dhiman iyo sida caqabadaha jira lagu xallin lahaa inaan isla wada gorfayno shirkan marka dadka noocaasa lagu casuumay runta waa islenahay waa dadka ugu mudnaa stakeholderska ee mashruuca qaybta ka ahaa waxaan codsanaynaa in horta laga qayb qaato oo qayb laga noqdo hadday tahay hay-ad iyo hadday tahay wasaarad dowladeed intaba waxaan rabnaa qaab hufan oo transparency ee caqabadaha jira in loo soo gudbiyo si hadhow xalkooda aan u wada raadino waxaan rabnaa guulaha la gaaray iyo waxyaabaha noo hirgelay ee noo qabsoomay inaan isla wada ogaano oon hoosta iskala wada xariiqno marka waxaan shirka u rajaynayaa inuu guulaysto waxaan rajaynayaa in si fiican looga wada qayb qaato waxaan rajaynaynaa wasaarad kasto iyo cid kasta oo laga sugayo presentation inay samayso inay meeshan ka joogin doonto kadibna tiimka farsamada ee wasaaradda qorsheynta ay militiskooda kusoo darsan doonaan si hadhow waxyaabaha ka soo bixi doono shirka oo caqabadaha la xallin doona ay qayb ka mid a ay u noqoto hadduu ilaah yidhaahdo shirkan markaa wuxuu u socdaa si bilo ah midterm review waana jiro kadibna endiga review baa jiro sanadka markuu dhammaadana sidaasaa loo mulaaxadayn doonaa waxaan rabnaa marka caqabadaha maanta jiro sanadka dhammaadkiisa ayagoo xal laga gaaray in la gaaray sanadka dhammaadkiisa hadduu ilaah yiraahdo